alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin sala allahu waslama wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamadi wacalaa aalih wasaxbihi waslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima calamtana wacallimna ma yanfacuna wasidna cilma waxaynu ku jiray kitaabkii alcaqiidaة اlwasitiya lishaykh اlislaam ibni taymiyata raximah اllahu tacaala qaala shaykhu اlislaam raximah اllah wqowlihi subxaanahu huwa alأwal wاlaakhiru wاlظaahiru wاlbaطinu wahuwa bkuli shayi caliim ay waqad dakhala waxaa galay fii hadihi اljumlati jumladan ku saabsan in la rumeeyo sifaadka ilaahay ee qur-aanka iyo xadiidka ku soo arooray maa wasafa allahu bihi nafsahu ilaahay wuxuu isku sifeeyey fii qowlihi subxaanah hadalkiisa uu yidhi huwa alأwalu wاlaakhiru wاlظaahiru wاlbaطin huwa ilaahay alأwalu waa allihii horeeye ee wax ka horeeye aanu jirin waalaakhiru waana allaha dambeeye ee wax ka dambeynaya aanu jirin waaddaahiru waa allaha sarreeye waxba aanay ka sarrayn waalbaatinu waa allaha dhow ee waxba aanay ka sokayn wa huwa ilaahay bikulli shayin shay walba caliimun allaha ogsoon weeye aayadan walaalayaal waxaa ku sugan afar magac oo ka mida magacyada ilaahay wakadalika waxaa ku sugan cumuumu cilmi illaahi jala wacalaa wa huwa bikulli shayin caliim magacyadaasina mid waliba sifuu koobsanaya alawal sifatu alawaliya walaakhiru sifatu alaakhiriya waaldaahir sifatu aldaahiriya waalbaatinu sifatu albaatiniya macnahooda haddii la eegana rasuulkeenna sharaftala ayaa fasiray calayhi asalaatu wasalaam sidaa awgeed baa tafsiirkii rasuulku mar hadduu yaallo tafsiir kale uma baahnin wamaa ciwadun lana minhaaju jahmin biminhaaji bni aaminata alamiini wuxuu odhan jira rasuulkeennu calayhi asalaatu wasalaam markuu sii seexanayo ee habeenkii uu furaashkiisa tago anta alawalu falaysa qablaka shay wa anta alaakhiru falaysa bacdaka shay ilaahayow adiga ayaa horeeyey oo waxba aanay kaa horeynin wa anta alaakhiru falaysa bacdaka shay adigaa dambeeya oo waxba kaama dambeeyaan wa anta aldaahiru falaysa fowqaka shay adigaa sarreeya oo waxba kaama sarreeyaan wa anta albaatinu falaysa duunaka shay adiga ayaa baatin ahoo waxba kaama sokeeyaan yacnii ducadii dheerayd ee ka bilaabmaysa allaahuma raba asamaawaati sabci kuna dhammaanaysa iqdi cani dayn wa aqninii min alfaqr ee muslim saxiixa ku wariyey ayay ku jirtay sidaa awgeed baa tafsiirka rasuulka calayhi asalaatu wasalaam ayaa inagu filan alwal iyo alaakhir waxay tilmaamayaan ixaaطada ilaahay jala wacalaa ee zamaaniga ah oo way isqaabilsan yihiin waالظaahiru wاlbaطina ixaaطadiisa makaaniga ah bay tilmaamayaan aلظaahir waa min الظuhuur ظuhuurkuna waa waxa sareeya liyudhirahu calى اdiini kulih macnii si uga saraysiiyo albaina tafsiirkaa rasuulku ee uu yidhi falaysa duunaka shay wuxuu keensanayaa inuu yahay allaha dhow ee wax walba ka sokeeya cid ka sokaysaana aanay jirin qurbiga ilaahayna wuxuu noqdaa mid caam ah iyo mid khaas ah kitaabka ayaynu insha allahu tacaala ku gaadhi doonaa kadalika wuxuu keensanayaa albaatin inuu yahay allaha indhaha ka qarsoon ee addoomihiisa iska xijaabay ee adduunyada aanay arkahayn aakhiro mu'miniintu way arkayaane wa huwa bikulli shayin caliim shay walbana ilaahay jala wacalaa wuu ogsoon yahay waaya qaala wuxuu ihi wa qowlihi wa fii qowlihi waxaa kaloo galay wuxuu isku sifeeyey alla hadalkiisa uu yidhi watawakal tala saaro cala alxayi allaha nool tala saara aladii allahaasoo laa yamuutu aan dhimanahayn allaha nool ee madhintaha ah ee tala saaro aayaddanna waxaa ku sugan magaca ilaahay alxay horena waa inagii usoo maray macnihiisuna waa dulxayaati alkaamila waa allaha nolosha dhammayska tiran ku sifaysan ee almutadaminatu lijamiici sifaati alkamaal koobsanaysa dhammaan sifaadka dhammaystirnaanta ilaahayna jala wacalaa xayaatadiisa waa mid eh cadam kama horeynin oo wakhti aanay jirin ima soo marin waa tallabaadee zawaallo soo haleeli maayo oo ma dhammaanayso waa ta saddexaadee cid isaga siisay oo noolaysay ama ugu tafadushay ma jirto waa mid waajib ilaahay jala wacalaa u ah allaha nool tala saaro alladii allahaasoo laa yamuutu aan dhimanahayn markaa mowdkuna waa sifatu manfiya waa sifo ilaahay jala wacalaa loo diiday maxaanu u dhimanahayn likamaali xayaatihi xayaatadiisaa ilaahay dhammaystiran makhluuqaadku maxay u dhimanayaan waa linaqsi xayaatihim xayaatadooda ayaa he naqsi uu ku jiraa wakadalika maxay waxa weeyaan u seexanayaan u luloonayaan waa linaqsi xayaatihim ilaahay jala wacalaa ma dhimanaayo likamaali xayaatih waa kii rasuulkeennu odhan jiray calayhi asalaatu wasalaam anta alxayu aladii laa yamuut walinsu waljinu yamuutuun adiga ayaa allaha xayiga ah aan dhimanayn insiga iyo jinkuna way dhimanayaan marka allahaasi nool ee wax walba ogey awoodda badan bay tahay in la tala saartoo la cuskado isagay tahay in lagu kalsoonaado oo arrimaa loo dhiibto tawakulkana iyo inuu yahay camal qalbi ah iyo cibaado weyne kitaabkii hore aynu ku soo maray ilaahay baana jala wacalaa ciddii tala saarata ku filan waman yatawakal cala allah fa huwa xasbuh sidaa awgeed baa addoonka muslimka ahi mar kasta waa inuu ilaahay jala wacalaa ictimaadaa rabbigii cuskadaa tala saartaa marka qayla ay soo dhacdo iyo marka aanay soo dhicinba waa inuu noqdo qof ilaahay jala wacalaa tala saaranaya ilaahay in la tala saartaana diidi mayso akhdu lasbaab in asbaabta la qaato iyo xadarka iyo feejignaanta oo waxa weeyaan wixii asbaab ah lala yimaado ma diidayo waay sidaa awgeed ba ahlulcilmiga qaar ay idhaahdeen hadalka dadka qaar ay idhaahdaan athiqatu binnafsi kalsooni nafta lagu kalsoonyay ama naftaydaan ku kalsoonay waa laga wanaagsanyey ma fahante waayo hiqadani macaanidii tawakulka ka dhalanaysa ama soo hoosgelaysa bay ka mid tahay tawakulkana ilaahay baa jala wacalaa la tala saaranaya naftaada tala saaran mayse waa inaad tidhaa ilaahay baan ku kalsoonaya o ilaahay baan tala saaranaya laakiin naftaydaan ku kalsoonaya oo anigaa maaragta anaa hawlahayga maaraysanaya waa maya qaala wuxuu ihi wa qowluhu baa galay ee wa qowlihii dheh ay wamaa wasafa allahu fii qowlih wa huwa ilaahay alxak- alcaliimu waa allaha cilmiga badan ee alxakiimu xikmada badan weeyi alcaliim waa allaha wax walba og wa xoreeyiyo wax dambeeya yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum wax isaga ku saabsan iyo wax addoomihiisa ku saabsan wax muuqda iyo wax qarsoon waa allaha wax walba og ee cilmigiisa wax baalmari karaa ama ka qarsoonaan karaa aanay jirin alxakiimuna waa allaha xikmada leh waa min asmaa illaahi ayضa alxakiimna waa calaa wasni faciil sidaynu hadda aragno labadana way u macnaysmi karaa magaca ilaahay ee alxakiim laba sidoodba wuu u macnaysmi karaa labadubana waa xaq waxaa loo macnayn karaa inuu yahay alxakiim faciil oo bimacnaa faacila alxakiim ay alxaakim macnihiisuna wuxuu noqonayaa waa allah wax xukuma in allaha yaxkumu maa yuriid waa allah xukumka iska leh ee wax xukuma xukumka sharciga ah iyo ka kowniga ah labadaba ilaahay jala wacala waa allaha leh xadiidtana waa inagii ku soo maray in allaha alxakamu wa ilayhi alxukmu ma garata waxaa kaloo ay u fasirmi karaysaa alxakiim inuu yahay faciil oo bimacnaa mufcil ah alxakiim ay almuxkim haddii la yidhaahdo muxkimna waxay noqonaysaa allaha min alixkaam bay noqonaysaa waa allaha arrimaa suga ee halkooda dhiga wacalaa haadaba waa allaha xikmada ku sifaysan allaha xikmada ku sifaysan weeye ku tilmaaman xikmadana macnaheedu waxa weeye aladii laa yaquulu walaa yafcalu ila sawaaba waa allaha aan odhanahayn samaynahaynna sawaabka iyo waxa weeye sida saxdaa mooyaane waa allaha wax kastoo uu qadaro iyo wax kastoo uu amro oo uu sharci gareeyaaba xikmad xeel dheer ay saaxiib u yihiin ilaahayna jala wacalaa wax walba xikmad buu ka leeyahay ima inagu aynu garanno ama ayaynaan garanin warubamaa yucwisuna ilaacu laakinahu laysa lahu imtinaacu waxyaabaha ilaahay uu sharci garaynaya iyo waxyaabaha uu qadaraya dhammaantood inaynu xikmaddu ka leeyahay garannaa waa mid aan caqligeennan iska gaabani aan u wada gaarhi karin soo maqlmaysaan laakiin waxaa inagu filan inaynu rumayno ilaahay jala wacalaa wax kastoo uu qadaro iyo wax kastoo uu sharci gareeyaba inuu xikmad baaliqa uu ka leeyahay tacaynkaasi ayaa inagu filan ashyaada qaar haddii laynoo sheego ama aynu garanno ee xikmadda ilaahay uu ka leeyahayna dee waxa weeyaan markaa waa iska ziyaadatu cilmi oo waa khayr weey waxaa kaloo xikmadda lagu fasira inay tahay ficlu maa ynbagii fi lwaqti aladii ynbagii cala alwajhi aladii ynbagii in la sameeyo waxaa habboon samayntiisu ay habboon tahay wejiga iyo qaabka habboon loo sameeyo wakhtiga uu ku habboon yahay ee munaasibka uu ku yahay loo sameeyo wahaakada isku soo duuduuboo ilaahay jala wacalaa ee xukumka iyo xikmada labadaba uu ku sifaysan yahay adilo aad iyo aada u badanina way tilmaamaysa wa qaala waxaa kaloo rabbi yihi wahuwa alxakiimu alkhabiiru wa huwa ilaahay alxakiimu waa allaha xikmada badan ee alkhabiiru xogogaalka aweeye alkhabiirna waa min asmaa illaah sifatu lkhibra ayaanu koobsanaya oo waa min alkhibra khibraduna waxay sheegaysaa kamaalu lcilm wa wuhuuqih walixaatati bilashyaa'i calaa wajhi tafsiil macnii ilaahay jala wacalaa cilmigiisu inuu dhammaystiran yahay oo wax walba uu og yahay waa allaha markaa xogagaalka ah ee og waxyaabaha qarsoon sida uu og yahay waxyaaba muuqda soo ma aragtaan taa macnaheedu waxa weeye ikhwaani ogaanta ilaahay jala wacalaa uu og yahay ashyaada iyo waxyaabaha oo dhan iyo arrimaha dhammaantood marba sibaa loo sheega mar wax walba wuu ogyi baa la idhaahdaa mar waxyaabaha qarsoon buu ogyi baa la idhaa shakina kuma jira allaha waxyaabaha qarsoon og ee wax ka maqnaan karaa aanu jirin waxyaabaha muuqdana inuu ogyahay yaclamu ilaahay wuxuu og yahay maa yaliiju wax kasta oo galaaya fi lardi dhulka dhexdiisa galaaya walaja bimacnaa dakhala weeye wuxuu doonaba ha noqdo waayo maadaasi waa min alfaadi lcumuumi kadaaka man waman kadaaka man wamaa tufiidaani macan kula lcumuumi yaa ukhaya fasmacan man iyo maa iyo waa min alfaadi lcumuum eriyada cumuumka sheegay ka mid tahay markaa yaclamu alla wuxuu og yahay maa wax kasta oo yeliju galayo fil ardi dhulka dhexdiisa wuxuu doona ha noqdo biyaha dhulku liqaya ha noqdo dadka lagu aasaya ha noqdo xayawaanka kale gelaya ha noqdo waxalla wuxuu doona ha noqdo iyo wamaa yakhruju minhaa wax kasta oo ka soo baxaya ayuu ilaahay jala wacalaa ogyahay ayankan siidharhka kala duwan ee soo baxaya ha noqdo dadka laga soo saarayo maalinka qiyaama ha noqdo waxyaabaha kale ka soo baxaya ha noqdo wax kastoo ka soo baxayuu ilahay ogyahay jala wacala wamaa yanzilu wuxa kaluu ogyahay waxa ka soo degaya min asamaai samada wax kastoo ka soo degaya ciqaab ha noqdo malag ha noqdo raxmad ha noqdo amar ha noqdo wuxuu doonaba ha noqdo iyo wamaa yacruju fiiha wax kasta oo samada koraayoo gelaya yacruju fiiha yacruju waa min caraja carajo ficilka la idhaahdaana waa koritaanka oo wuxuu ku gudbaa ilaa buu ku gudbaa qur-aanka waa inaga ku aragnay tacruju lmalaaikatu waruuxu he ilayhi fii lama odhanay ilayhi baa layidhi soo ma marka ficilkani had iyo jeer wuxuu ku gudbaa ilaa sida macruufka ah halkana wuxuu ku gudbay fii buu ku gudbay fii ficilka ku gudbaana waa dakhala soo ma hadde dakhala fiihi sidaa awgeed ba ahlulcilmigu waxay tilmaameen halkan waxaa ku jira wallahu aclam tadmiinka waxa la dha oo imaka caraji waxay dhansan tahay macnihii dakhala waxaana fiican in la dhaa labada macnaba meesha way ku wada sugan yihiinoo ilaahay wuxuu og yahay maa yanzilu min asamaai samada waxa ka soo degaaya iyo wamaa yacruju waxa koraaya ee gelaaya fiiha dhexdeeda waxa intay koraan dabeetana gelaaya waayahay waxaa aayadda laga qaadanayaa ilaahay jala wacalaa cilmigiisa wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi wa cindahu ilaahay un agtiisa waxaa ahaaday laa cinda hayri waa xasrin bay faa'iidaynaysaayo darafkaasi la soo hormariyey ya mafaatixdaasi waa mubtadihii haye ee cindadaa darafkaa la soo hormariyeyna khabarkiibuu dhacaya ay wamafaatixu lgaybi cindahu ay kaainatu cindah agtiisay ahaatay wey qaacidaduna waxay ahayd taqdiimu maa xaquhu taakhiiru yufiidu lxasra walqasra kelmad halka dambe lahayd haddii xagga hore la keena maxay faa'iideyneysaa xasrin bay faa'ideyneysaa khabarkana waa la soo hormarin karaa ya oo muxuu ibnu maaligu odhan jiray واأصل في الأخبار أن تؤخر وجوزوا تقديم إذ لا ضرر فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان adigu markaa meelo uu halkaa kusii sheegaya mooyaane waa la soo hormarin karaa gaar ahaana marka qasdi iyo ujeedo laga leeyahay sida xasriga iyo wixii lamida macnuhu kolkaa wuxuu noqonayaa wacindahu ilaahay uun agtiisa waxa ahaaday mafaatixu lqaybi furayaasha qaybka laa yaclamuhaa ma oga ilaa huwa isaga mooye cid kale ma oga wayaclamu ilaahay wuxuu og yahay maa fi lberi wax kasta oo ku sugan beriga iyo walbaxri wax kasta oo badda ku sugan ilaahay uu ogyahy wamaa tasqutu ma soo dhacdo min waraqatin caleeni ma soo dhacdo ilaa hadday soo dhacdo yaclamuhaa ilaahay wuu ogyahay walaa xabatin ininina waxa weeye kuma sugna fii dulumaati اlardi madowyada mugdiyada dhulka iyo walaa radbin mid qoyan iyo walaa yaabisin mid qalalani toona ilaa fii kitaabin kitaab bay ku sugan yihiin kitaabkaasoo mubiinin cad waxna caddaynaya waaya mafaatixu اlghayb kelmadda mafaatix waxaa ahlulcilmiga qaarkood ay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa mafaatixu اlghayb ay khazaa'inuhu baa looga jeeda ay khazaa'inuhu ayaa looga jeedaa waa jamcu maftix waaya ahlulcilmiga qaarna waxay idhaahdeen maya e waxa kaloo la yidhi maya e waa jamcu miftaax ee miftaaxuna markaa waa macruufo waa kan albaabka lagu furo weeye marka mafaatixu lghaybi haybka mafaatixdiisa iyo furayaashiisa ama mafaatixu lghaybi maybka haybka khasaaintiisa ama mafaatixu lghaybi ay mabaadiuhu yani waxa weeye haybka bilowgiisa iyo halkuu ka bilaabmo waay marka inay tahay jamcu miftaax iyo inay tahay jamcu miftaxin bikasri lmiim jamcu miftaxin labadaasiba way suuroobi karaan ayan kan mafaatixu lghayb waxaa yihiin rasuulkeennaa sheegay calayhi الsalaau wasalaam oo wuxuu lahaa mafaatixu اlghaybi khamsu laa yaclamuhuna ila اllah mafaatixu lghaybi waa shan ilaahay mooye cid kalena ma oga kolkaasoo akhriya aayadda ugu dambaysa suuratu luqmaan ina allaha cindahu cilmu saacati wayunazilu اlghayha wayaclamu ma fi اlarxaami wma tadri nafsu maada tagsibu gada wma tadri nafsu biayi ardi tamuut ina allaha caliimu khabiir shantaasuu sheegay saacaddu goortay dhacaysa ilaahay unbaa og roobku goortuu da-ayana ilaahay baa og wixii raximka ama maaragtay makaanka dumarka ku jiraa wuxuu yahayna allaa og mustaqbalka wuxuu dhici doonana allaa og naf waliba halkay ku dhiman doonto iyo wakhtigay dhiman doontana alluunbaa og waa yahay arrimahaasuu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam laa yaclamuha ilaa hu waa la sii adkeeyey laa yaclamuhaa ma oga mafaatixu lhaybka ilaa huwa isaga mooyaane wayaclamu ilaahay wuxuu ogyahay maa fi lberi waalbaxr wax kasta oo ku sugan beriga iyo wax kasta oo ku sugan bata ilahay ogi wuxuu doona ha noqon sagiir iyo kabiir wuxuu doona ha noqon wamaa tasqutu min waraqati ilaa yaclamuha caleen alla caleentaa soo dhacda ilaahay wuu ogi jala wacala waay hadduu ta soo dhacday og yahay ta aan soo dhicin ee meelaheedaa iskaga taallana dee wuu ogyahay waa min baabi awla intabana isaga abuuray jala wacala ya ilaahayna makhluuqan iyo koonkan tafaasiishiisao dhan kolka la ysku wada daro nooc kastuu yahay isagaa abuuray dee allihii abuuray ee khaaliqa ahaana cidduu abuuray wuu ogyahay alaa yaclamu man khalaqa wa huwa alatiifu lkhabiiru ilaahay jala wacalaa marka horeba isaga abuuray waay wma tsquط min waraqati ilaa yaclamua walaa xabaة fi ظulmaati اlarضi walaa raطbi walaa yaabisi ila fi kitaabi mubiin xabad firi ah ama masago ah oo ma jirto madowyada dhulka ku sugan ya iyo mid markaa qoyan iyo mid qalalani toona ashyaaduna ama waa qoyaan ama waa qalayl de soo ma ilaa fi kitaabi mubiin bay ku sugan yihiin kitaabkaasina mubiinka ahina waa lawxulmaxfuudka weeye huwa lawxu almaxfuud waa lawxulmaxfuudka mubiinna laba macnay leedahay ama laba siyood bay u macnaysmi kartaa in la idhaha kitaabkaasoo mubiinin cad ay bayinin iyo in la idhaha kitaabkaasoo mubiinin wax caddaynaya waayo mubiinin waxay ka timi abaana abaana dii mutacadiga ahayd oo abaana alamra arrinkiibuu caddeeyey waa mutacadi haddii la idhaha mutacadigaasay ka timi waa wax caddaynaya ama waxay ka timi min baana baanadii laasimka ahayd baana alfajru waagiibaa cadaaday sooma aragtid macnuhu kolkaa wuxuu noqonayaa mubiinin cad labada wasfibana uu leeyahay waanu cadiya waxna uu cadaynaya waa lawxulmaxfuudka wax weliba halkaasu ku yaala aayaddan ilaahay jala wacalaa cilmigiisa iyo wax walba siduu ogyahay bay faa'iidaynaysa waxaanay radin ku tahay faaliyayaasha iyo fooxisooyinka iyo waxa weeye kuwa idhaa kitaab baanu furayna iyo kuwa idhaa faalambiyaalaanu haysana iyo dadka wax sheegsheega ee qeybkaa wax ka mida inay og yihiin sheegta ayay radin ku tahay soma aragtid ilaahayunbaa og rabbi baa sidaa ka warramay jala wacala wa qawlihi ay wamaa wasafa nafsahu fii qowlihi baa galay wamaa taxmilu ma qaado min unhaa mid dhadigii wax ma qaado ma rinto walaa tadacu mana dhasho ilaa bicilmihi xaal ilaahay jala wacalaa ogyahay mooyaane macnii mid kaste oo dhadig oo wax qaada unhaadaasi waa nakiro waqacad fii siyaaqi nafyi min baa weliba ka hormartay cumuumka iyo caamnimada nasbay ku tahy bay usuuliyiintu yidhahdaan nasbay ku tahy hadda daahir kuma aha macnii laa taxtamilu ila alcumuum cumuum mooye wax kaloo ma ixtimaasho ma fahante oo nasbay ku tahy saasaa loo jeedaa wax kalaba ma ixtimaashoon cumuumka ahayn ilan alfaadan cumuumka faa'iideeya ayaa qaarna nasbay ku yihiin qaarna daahir bay ku yihiin soo maaha marka wamaa taxmilu ma qaado min unhaa mid dhadigii ma qaado wax nooca la noocay doonto ha noqoto walaa tadacu mana dhigta waxa ay qaaday ama dhammays ha noqdo ama dhicis ha noqdo ilaa bicilmihi xaal ilaahay jala wacalaa uu ogyahay mooyaane waaya ilaahay jala wacalaa caamnimada cilmigiisa aayadduna daliilud waa qowlihi wa fii qowlihi iyo wuxuu ilaahay jala wacalaa isku sifeeyey hadalkiisa uhi litaclamuu ana allaha calaa kuli shayin qadiiru ana allaha qad axaata bikuli shayin cilma waxaa ka horaysa allahu aladii khalaqa sabca samaawaati wa min ardi milahuna yatanazalu lamru baynahuna litaclamuu ay aclamakum bidalika arrinkaa ilaahay wuxuu idiin ogeysiiyey wax walba inuu abuuray iyo inuu soo dejinaayo amarkiisa litaclamuu si aa u ogaataan ana allaha ilaahay calaa kuli shayin shay walba qadiirun inuu yahay allah awooda wax walba awooda iyo wa ana allaha ilaahay qad axaata inuu koobay bikulli shayin shay walba cilman cilmi uu ku koobay shay walba inuu ilaahay jala wacalaa u koobay cilman ay min jihati cilmin cilmi ahaan inuu ilaahay u koobay oo wax ilaahay jala wacalaa aanu ogsoonayni aanu jirin waaya aayaadka walaalayaal dambe ee aynu soo akhrinay wuxuu mualifku u soo arooriyey inuu inoo iftiimiyo ilaahay jala wacalaa cilmigiisa waasic ah ee wax walba ilaahay u ogyahay ilaahay waa mutasifun bilcilmi cilmi buu ilaahay ku sifaysay yaclamu lkuliyaati waljuziyaati ayضa kuliyaadka iyo waxyaabaha guudna uu ogyahy juziyaadka iyo tafaasiisha iyo waxyaabaha sii gaargaarkaana ilahay u ogyahy waxaanu ogeyniba ma jiro waxaa ilaahay ogyi jala wacalaa mumkinaadka waxyaabaha markaa mumkinka ah ee jira ama in la jirsiiya ay suuragalka tahayba waxaa kula ogyahay xataa mustaxiilaadka waxyaabaha dhiciba karin ilahay u ogyahy xataa ma fahante oo cilmu llahi yatacalaqu bikulli shay cilmiga ilaahay wax walba uu la xidhiidha wax walba uu waxa weeye ku tacalluqa wax walba ilahay u ogyahy waxa aan dhiciba karin ee mustaxiilu lidaatihi ahi hadduu dhici laha siduu noqon laha buu ilahay ataa ogi waa maxaa u daliila ilaahay wuxuu hi low kaana fiihima aalihat ila allahu lafasadataa cirkan iyo dhulkan ilaahay ilaah aan ahayn hadday ilaahyo kale ka talin lahaayeen oo ay markaa jiri lahaayeen oo ilaahay lale ama la maamulayaa lafasadataa way fasahaadi lahaayeen ilaahay allaha macbuudka xaqa mooye ilaahyo kale inay jiraan suuragal miyay tahay ya haddana hadday dhiciba lahayd siday xaalku noqon lahaa baa ilahay inoo sheegaya lafasadata waxaa ilaahay yidhi walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu wainahum lakaadibuun kuwa xaqa beeniye aakhire marka waxa weeye ay arkaan xaqiiqada naarta waxa weeyaan markaa loo bandhigo markaa calaacalaan ay idhaahdaan maana la celiyo ilaahay wuxuu yihi qur-aanka walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu wainahum lakaadibuun haddii la soo celin lahaa kolkaasoo adduunyadii dib loogu soo celin lahana lacaaduu limaa nuhuu canhu halkii hore ka miisi lahayen oo wixii loo diidayay bay dib ugu noqon lahayen shirkiga iyo gaalnimadii iyo beenintii xaqa iyo wixii hore ee loo diidayay bay dib ugu noqon lahayeen baa rabbi yihi jalla wacala suuragal maaha iyadoo aakhire la geeyin dib loo soo celiyo oo adduunyo dib loogu soo celiyo maca daalik hadday sidaasi dhici lahayd sida xaalku noqon lahaa baa ilahay inoo sheegay marka cilmiga ilaahay wax walba uu ku tacalluqa sidaa awgeed ba ahlulcilmigu waxay dhahdaan yaclamu maa kaana wamaa yakuunu wamaa laa yakuunu allow kaana kayfa yakuunu ilaahay wuxuu ogiya wixii dhacay wuxuu ogiya waxa dhici doona yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum wamaa laa yakuunu waxaan dhacahayn buu ilaahay ogi allow kaana kayfa yakuunu hadduu dhici laha siduu noqon laha soo ma aragtid markaa cilmiga ilaahay yatacallaqu bikulli shay wadaadkii xambaliga ahaa ee la odhan jiray safaariini manduumadiisa ku saabsan caqiidada ah ee aduratu lmudiya fii caqdi ahli lfirqati lmardiyana macnaha waa ka ku sheegaya ya wuxuu odhan jiray alcilmu waalkalaamu qad tacallaqa bikulli shayin ya khaliilii fasmaca alcilmu waalkalaamu qad tacallaqa bikulli shayin ya khaliilii fasmaca cilmiga ilaahay jala wacalaa iyo hadalkiisu wax walba way ku tacaluqaan wax walba ilaahay jala wacalaa uu ogyahay waa tahay markaa aayaadkuna saasay noo sheegayaan meel dambena insha allahu tacaala cilmiga ilaahay wuu ku soo noqon doonaa dadka ku lumayna insha allahu tacaala halkaasaynu ku sheegi doonaa u dhiganayna qaala shaykhu lislaam wa qowlihi ay wa fii qowlihi waxaa kaloo jumladaa galay hadalka wuxuu ilaahay isku sifeeyey hadalkiisuu yidhi ina allaha ilaahay huwa arasaaqu waa allaha arsaaqista badan dulquwati waa allaha xoogga u saaxiibka ah almatiinu waa allaha shadiidka ah ee daran weeye allaha shadiidka ah weeye waaya haadihi alaaya alkariima ikhwaanii fiiha halaaثaة min asmaaءi اllahi اlxusnaa waxaa aayaddan ku sugan saddex magac oo ka mida magacyada rabbi jala jalaaluh wataqadasat asmaa'uh allah alrasaaq iyo almatiin saddexdubana saddex sifay koobsanayaan waxaa kaloo aayadda ku sugan sifadaasi quwada ilaahay inuu ku sifaysan yahay dulquwati ay saaxibu lquwa waa allaha quwada iyo awoodda iska leh magac ahaana quwadu way u sugantao alqawiy waa min asmaa illaahi jala wacala ya alqawiy waa min asmaa illah alquwatuna waa min sifaatihi marka allah horeynu usoo maray dhowr jeer macnihiisa alrasaaqna waa allaha wax arsaaqista badan ee wax arsaaqa alrasaaqa waa calaa wasni facaalo waa siiqatu mubaalaga laydha maxaana siiqadaa ugu yimi likarati man yarsuquh ilaahay ciduu arsaaqayaa badan arsaaqduu bixinayaana badan soo ma aragtaan ya wax allo waxaa makhluuq aragteen bani aadam iyo kayrkoodba ilahay baa arsaaqaya kuwa badaa ku jira kuwa beriga jooga kuwa dhulka korkiisa jooga kuwa ka hooseeya dhammaan ilaahay baa jala wacalaa arsaaqaya ilaahay waa arrasaaq magacaasi wuxuu ku soo arooray qur-aanka sidan aynu hayno waxaa kaloo la yidhaha ilaahay arraasiqna waa la ydhaha arraasiqna ilaahay waa la ydhaha jala wacalaa oo arraasiqna isna axaadiista ayuu ku soo arooray soo ma aragtaan waa allah wax arsaaqa marka alraasiq iyo alrasaaq labaduba waa magacyada ilaah waay risqiga ilaahay bixiyaana laba qaybood buu u qaybsamaa qaybta koowaad waa risiq caama waa risiq caama weeye risiqaasina waa maa yantaficu bihi lbadan waa wax kasta oo uu dheefsado jidhku dheefsado oo haddii la siiyo uu ku noolaanayo ama uu ku dhaqdhaqaaqayo ya saa awgeed baa risqulabdaanna waa laga cabiraa kaasi waa risiq caama ilaahay baa bixiya xalaalo uu noqon karaa waxaa jidhku dheefsanaya xaaraanna he uu noqon karaa laakiin wixii xalaalina dee waa waxaan qofku markaa ee uu dheefsadayna waa waxaan ciqaab ka dambaynahayn xisaab mooyaane risiqa xaaraantaahina waa wax dee qofka lagu qabsanayo oo dee ciqaab uu ku mudanayo soo ma aragti hadduu xaaraan cun noqdo xaaraan cun ciyaada bilah laakiin labaduba waa risqi oo tusaale ahaan qofka weligiiba iska noolaaye xun cunaye ee waxa uu cunayaana mar walba xaaraan unu ahaa dee lama odhan kara ilaahay mu arsaaqin haddaa iya arsaaqaya baa la odhanaya ya haddaanu ilaahay arsaaqayn haddaa iya arsaaqaya sidaa awgeed kuwa le xaaraantu ma aha arsaaq maani waa madhab baaila muctasilada iyo ciddii la mida ay ku tagtay waa madhab baaila wey ma garata marka macnaha caamka ah kolka la eego wax kasta oo jidhku dheefsado ayaa arsaaq laydhaa ama xaaraan ha noqdo ama xalaal risqigu macno khaasana wuu leeyahay macno labaadoo khaas uu leeyahayo risiqa khaaska ahi waa maa yaquumu bihi diin waa waxa diintu ay waxa weeye ku joogsanayso ee ay ku hagaagayso ya waxay diintu ku hagaagaysaana waa cilmiga naafica ah cilmigani waa risqiyo garo waa min acdami alarsaaq cilmigani walaalayaal iyo faa'iidada diinyada aada faa'idaa waa arsaaqda ugu waaweyne garo waa maa yaquumu bihi diin min alcilmi annaafic warisqi alxalaali almuciini calaa taacati illaah iyo risiqa xalaasha ah ee ilaahay aacadiisa aada u kaalmaysanayso soo ma aragti risiqa xalaasha ah ee ilaahay aacadiisa aada u kaalmaysanayso waaya dulquwati waa allaha quwada u saaxiibka ah iyo xoogga allahaasi oo wax cajsi gelin kara aanu jirin almatiinu waa allaha matiinka ah matiinna waxaa lagu fasiray ashadiid waa allaha markaa shadiidka ah ee waxa weeyaan markaa daran weeye waa tahay qaala shaykhu اlislaam raximah اllah wa qowlihi ay wa fii qowlihi waxaa kaloo galay wuxuu rabbi isku sifeeyey hadalkiisu yihi laysa ka milihi shayun wa huwa asamiicu lbasiir laysa ka milihi ay laysa milahu ilaahay oo kale ma ahaanin shay-un shayna wax ilaahay lamidi ma jiro wa huwa ilaahay asamiicu waa allaha maqalka badan ee albasiiru aragga badan weeye wa qowlihi ay wa fii qowlihi in allaha nicima yacidukum bih in allaha ilaahay nicima shay baa wanaagsanaaday ay nicma maa oo laysku idqaami wey shay baa wanaagsanaaday shaygaasoo yacidukum bihi uu idinku waaninayo ilaahay wuxuu idinku waaninayo ee uu idinku wacdiyaya ayaa wanaagsanaaday in allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday yahayna samiican basiiraa labadan aayadoodna ikhwaanii laba magac baa ku jira oo ka mida magacyada ilaahay waa samiic iyo basiir horena waynu usoo maray aayadda hore asamiicna waa almudrik lijamiici اlaswaat mahma khafatat fahuwa yasmacu sira wanajwa bisamcin huwa صifaة lah laa yumaahilu asmaaca khalqih waa allaha codadka oo dhan maqlaya haleela hadday tahay mid la gaabiyey iyo hadday tahay mid saro loo dhigay sirta xanshaashaqa yeedhmada wax walba ilaahay jala wacalaa waa allaha maqlaya waaya albasiirna waa almudrik lijamiici اlmar'iyaat min alashkhaasi waاlalwaan mahma laطufat aw bacudat falaa tuahiru calaa ru'yatihi alxawaajisu wاlastaar waa allaha wax kastaba arka wuxuu doonaba ha ahaado wax araggiisa ka qarsoomi karaana aanu jirin shay shay kale ka qarin karoo iskaga gudbayaana aanu jirin shay ilaahay jalla wacalaa shay kale ka qarinaya ama iskaga gudbayaana ma jiro wax walba ilaahay uu arkay albasiirna waa faciil oo bimacnaa mufcil ah albasiir ay almubsir waa allaha wax walba arka mubsir wey basiir macnaa mubsir waa allaha wax walba arka si kastaba ha ahaatee tafaasiil baa kusii sugan wuu soo celin doonaa aayaadkaasi eh halkeedaynu ku gaari doonaa insha allah wixii maaragtay qaybaha samacuu leeyahay wakadalika basar hase yeeshe eh waxaa laga qaadanayaa samiic iyo basiir laba sifoo ka mida sifooyinka ilaahay oo ah ilaahay inuu waxna maqlo waxna arko ilaahay jala wacalaa waxna uu arkaa waxna uu maqlo sidaa awgeed baa waxa khata ah ama halad ah sida dad badani ay sameeyeen in lagu fasiro ilaahay jala wacalaa maqalkiisaas iyo araggiisa bimacna alcilmi oo laydhaa wuu og yahay baa loo jeeda oo aragti iyo maqal la sugi maayo eh waxaa la sugayaa waxa weeye waa macni uu og yahay un baa loo jeedaa taasi waa khaa sifatu samci iyo sifatu lbasarna waxay ka mid yihiin sifaadka nimanka la ydhaha alashcariya ay sugaan sifaadka ay sugaan ee dhowrka ah toddobada ah qaarkoodna waa aragtay intaa in ka badan bay sugaan ayay ka mid tahay laakiin siday ahlu sunnu u sugayaan iyo siday iyagu u sugayaan way kala duwan tahay insha allahu tacaala markeeda ayaanaynu haddii ilaahay ka dhigo ka hadli doonaa halkaaynu udayna subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين